kayaanka gumaystaha waxaa ka dhex guuxaya codadka jabka iyo guuldarrada maamulka yahuudda iyo bahwadaagtiisana waxa ay ka quusteen guul ay ka soo hoyiyaan ghaza amaba ugu yaraan in ay halkaasi ka soo xaqiijiyaan wax un ka mid ah ahdaaftoodii lix boqol oo maalin dagaal socda in wax guul ah laga xaqiijin waayana waxa ay ka dhigan tahay taagdarro baahsan oo uula luudaya maamulka iyo xaqiiqo beeninaysa sheegashooyinkiisii hore weerahaasi xaqiiqa ka hadalka iyo runkusii durugga ah waxa ay ka soo yeedheen qareenka iyo sargaalka caanka ah ee yahuudiga ah laguna magacaabo moris herish xilli uu bidhaaminayey fashilka hareenaya howlgalka gumaadka ah ee ay horinnada sahaayinada ka wadaan deegaanada dhaca xayndaabka ghaza muddo ku siman laba sano oo billa sargaalka yahuudiga ah ee heresh ayaa maqaal u qoray laguna daabacay bogga jerusalem center for security and foreign affairs oo ah macahad taabacsan maamulka yahuudda kana faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadaha dibadda mareegaha internetkana bog ku leh ayaa rogrogaya xaaladaha kala durugsan iyo xiisadaha kala daran ee uu la kaca kufaya maamulka yahuudda islamarkaana ka dhalanaya duulaankiisa cadowtooyo ee ka dhanka ah muslimiinta reer ghaza bilowga qormada heerish ayaa dhaleecayn kala duldhacaya xukuumadda netanyahu ciidanka yahuuddana ku tilmaamaya mid fulay ah oo ku fashilmay fagaaraha dagaalka waxa uuna leeyahay xukuumadda netanyahu hor iyo gadaal meel ay u dhaqaaqdo ayay garan la'dahay xoog ay dagaalka ku sii waddo ma hayso xeelad ay kaga soo bixi kartana uma muuqato ciidankeedana waxa uu ku fashilmay jidadka jiida ghaza sumcaddiisii caalamkana waa ay burburtay iyadoo maamulka yahuudda markii uu ku dhawaaqayay duulaankiisa gudaha uu oogu galay jiidda uu iclaamiyey in ay ujeeddada duulaankiisa tahay burburinta iyo kala dhantaalidda awoodda muqaawamada reer ghaza iyo in uu maxaabiistiisa yahuudda ah soo ceshto haddana maqaalka ayaa sheegaya in labadan hadaf ay u suurageli weyday ciidanka iyo maamulka yahuudda labaduba kuwa tabartooda ay u run sheegtay ayuuna sargaalkan yahuudiga ah ku tilmaamayaa netanyahu iyo wasiiradiisa kooxaha muqaawamada ah ee reer filistiin ee ka dagaalamaya xayndaabka ghaza ayaa dhankooda ah kuwo weli ka dhaqdhaqaaqaya deegaanada uu mideeyo magaca jiida ghaza militari ahaan iyo maamul ahaan labaduba weerarada dhabagalka ah iyo kuwa tooska ah ayayna dagaalyahanada muqaawamada kol kaste ku kadinayaan ciidamada yahuudda ee ku sugan goobaha kala duwan ee qitaaca kaalmada bini'aadannimo ayayna u qaybinayaan dadka reer ghaza weliba si habsami iyo hannaan suuban ku dhisan maxaabiista yahuudda ah ee ku jira gacanta kooxaha muqaawamada ah kuna sugan ghaza iyagana xaalkooda waa mid god mugdi ah sii galaya sidaba ay dhowr jeer sheegeen saraakiisha muqaawamada waxayna iskugu jiraan kuwo ku baxay heshiise maxaabiis isweedaarsi kuwo ku baaba'ay duqaymaha maamulka yahuudda iyo kuwo weli gacanta muqaawamada ku jira arrimahan labada ah ayaana ka dhigan kuwa niyadjabka iyo fashilka foosha xun ku ah kayaanka gumaystaha ah sidaba uu tilmaamayo sargaalka yahuudiga ah ee moris herish maqaalkan uu daabacay markaska jerusalem center for security and foreign affairs ayaa sidoo kale tilmaamaya in xalka ay maxaabiista yahuudda ah dib oogu heli karaan xorriyaddooda uu yahay kan ay ogol yihiin kooxaha muqaawamada oo keliya kaasi oo ah maxaabiis isweedaarsi dhex marta labada dhinac kooxaha wax iska cabinta ayaana doonaya sidaba ay marar badan sheegeen in xabsiyada sumcadda liita ee kayaanka gumaystaha ay ka caddeeyaan maxaabiista muslimiinta ah ee reer filistiin kuwaasi oo ay qaarkood ku xukuman yihiin xukunno adag markii ay fulinayeen howlgalkoodii maalintii ay oktoobar toddobada ahayd sannadkii labada kun saddex iyo labaatanka waxa ay kooxaha muqaawamada doonayeen in ay howlgalkaasi ku xaqiijiyaan yoolal tiro ah iyo hadafyo u tilmaamnaa iyagu kuwaasi oo dhammaantood taqriiban u dhowoobay xaqiiqana noqday ayuu sidoo kale leeyahay qareenka iyo sargaalka caanka ah ee yahuudiga ah laguna magacaabo joris herish isaga oo soo bandhigaya yoolalkaasi ay tuufaanul aqsa ka lahaayeen kooxaha wax iska cabinta waxa uu maqaalku tirinayaa dhowr arrimood oo uu ku tilmaamaya in ay ahaayeen yoolalkii muqaawamada islamarkaana ay u xaqiiqoobeen waxaana ugu horreeya dilka askar iyo xubno badan oo yahuud ah soo qafaalidda maxaabiis yahuud ah oo lagu cadaadiyo maamulka yahuudda soo noolaynta qadiyadda filistiin iyo tooshku iftiiminta gumaadka maamulka yahuudda ee si diiran iyo si dadbanba uu ugu hayo dadka falastiiniyiinta ah tan iyo bilowgii duulaanka maamulka yahuudda ee ghaza waxa ay kooxaha muqaawamada ah adeegsanayeen istaraatiijiyad dagaal oo horumarsan waxa ayna dareensanaayeen in falcelinta gumaystaha ay noqon doonto mid xooggan balse falcelintiisa ayay u adeegsadeen istaraatiijiyad dagaal oo ay isagu kaga hortagaan waxa ayna maalin weliba kooxaha muqaawamada ah soo bandhigayeen isirsifaynta uu maamulka yahuudda ka wado ghaza tani ayaana kayaanka gumaystaha ka dhigtay mid laga wada nacay caalamka cunaqabateenno zaa'id ah ayuuna la kulmay madaxda maamulka yahuudda ayaana lagu suntay in ay yihiin dhiigyo cabyo mudan in lala xisaabtamo ayaa sidoo kale lagu yidhi maqaalka uu baahiyey markaska jeruusalaam maqaalka ayaa isaga oo sii wada makaasiibta ay kooxaha muqaawamada ah ka heleen duulaanka cadowtooyo ee maamulka yahuudda iyo masaa'ibta ka dhashay ee haleeshay sahaayinada waxa uu dhigayaa in kooxaha muqaawamada ah ay duulaanka ka heleen garab istaag caalami ah halka maamulka yahuuddana uu duulaanka ka helay cadowtooyo caalami ah oo gaartay in maamulkan ay dowladaha qaar cunaqabateenna ku soo rogaan una diidaan in ay ka iibiyaan hubka waxyaabaha aanay dib dambe u soo ceshan karaynin yahuudda iyo ciidankeedaba islamarkaana ay ku weyday duulaanka cadowtooyo ee ay ku qaaday jiida ghaza ayna soo bandhigayso qormada uu baahiyey markaska jerusalem center for security and foreign affairs waa sida ay u baaba'day sumcad kusheegii maamulkan iyo waxa loogu yeero makaanadiisii dowliga ahayd hay-adaha qaramada midoobay golaha xuquuqul insaanka waxa loogu yeero maxkamadda cadaaladda ee adduunka iyo hay-ado kale ayaana kulligood wada dhaleeceeyey maamulka yahuudda iyo madaxdiisa inkastoo hay-adahan iyo dhaleeceyntoodaba aanay waxba ka bedelin cadowtooyada iyo isirsifeynta uu kayaanka sahyuuniga ah ka wado xandaabka ghaza dadka muslimiinta ah ee halkaasi ku noolna aanay waxba u tarin haddana maqaalka ayaa qodobkan ku tirinaya guuldarro istaraatiijiyadeed iyo mid caskari oo u hoyatay maamulka yahuudda weligiisna uusan iska baabi'in karin amaba uusan ka soo kaban doonin modis herish qoraaga maqaalka ayaa hadday sidan wax ku sii socdaan waxa uu gebagabada maqaalkiisa ku sii saadaaliyey in ay shakila-aan guusha kama dambaynta ah raaci doonta kooxaha muqaawamada ah ee reer ghaza ee u dagaalamaya diintooda difaacidda dhulkooda iyo ilaalinta karaamadooda iyo sharaftooda waxaana kooxaha muqaawamada ah u xaqiiqoobi doona ayuu leeyahay qoraaga yahuudiga ah ee maqaalka dhammaan hadafyadii dagaalka tani ayaana musiibo baabi'inaysa oga dhignaan doonta kayaanka gumaystaha ah